dhowaan ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada waxaa heshiiskii doorasho ee ay gaareen ka mid ahaa in xubnaha matalaya somalilan lagu qabto doorashadooda magaalada muqdisho dhinaca kaletana madaxweyne farmaajo oo xalay ka qayb galay barnaamijka isweydiin iyo jawaab oo ka baxaya telefishinka dowladda soomaaliya ee somali national t v ayaa sidoo kaleeto mar kale ka hadlay midnimada soomaaliya waxaa sidoo kaleeto madaxweyne farmaajo uu ka hadlay wadahadaladii dhex maray soomaaliya iyo somalilan isagoo ka hadlay arrinkaasina waxaa hadaladiisii ka mid ahaa dib u heshiisiinta soomaaliya khaasatan soomaaliya iyo somalilan waa su-aal wanaagsan anugu intii aan joogay si aada yaan uga shaqeeyey intaa hadda joogta inay wada joogaan iyo inaan raadino somalilan somalilan walaalaheenna si midnimadeennii iyo wadajirkeennii aan usoo celinno waxaan aaminsanahay inay tahay muqadas maxaa yeelay soomaaliya lama kala goonaayo cid aqoonsanaysa gobol ka ka tirsan soomaaliyana ma jirto laakiin dhallinyarada iyo shacabka unbaa wakti laga luminaya waxay maraysaa maanta soddon sanay maraysaa somalilan madaxdeedana wax walba waa sameeyeen meel walbana waa u galeen siday ku heli lahaayeen aqoonsi macnaheedu waxay tahay dowlad africa ka tirsan oo la kala goonaya ma jirto maxaa yeelay africa oo dhan yaa franjil ah haddii la kala gooyo africa oo dhan baa kala tegaysa waxay leeyihiin waddan walbaba grievancy iyo dhib baa ka jira dhib qabiil baa ka jira dhib diin ayaa ka jira dhib juquraafi ayaa ka jira waxaasoo dhan annagu ma qabno haddaan nahay soomaali ninka soomaaliyeed oo raaskangooni jooga hadduu saylac tago waa waa dalkiisii wey cid ka garanaysa ma jirto saas darteed waa ku khasbannahay inaan midowno inaan isu imaano wakti waa naga lumay waa dhab inta ay maqan yihiin annaga waxbaa naga maqan waax muhiim ah yaa naga maqan iyaguna ma istaagi karaan annaguna ma istaagi karno xaqiiqatanna waxaa kala haayo waxay tahay madaxda iyo siyaasiyiinta kala haayo ummadda shacabku waa dad waala ah wax dhibaataha oo ka dhexeeya ma laha waxaa loo baahan yahay madaxdu inay isu yimaadaan iyagoo u daneynaya mustaqbalka carruurtooda iyagoo u daneynaya aniga qaybtayda wax walba waa isku dayay inaan sameeyo in aan waalahayn waalkay muuse biixi inaan la xiriiro oo aan la xaano oo aan la fadhiisto waxaan isku aragnay aan isku aragnay waxaana dhex galay prime ministerka ethoobia abiy axmed meel fiican yaan wax isla soo gaarnay isla soo gaarsiinay laakiin ma shaqaynin ma shaqaynin haddana shirkii hadda ugu dambeeya aan ku qabanay jabuuti wuxuu ahaa shir anigu aan ka shaqeeyey u ahaa shir aniga aan ka shaqeeyey oo aan involve gareeyey oo aan ku qanciyey dowladaha maraykanka european unionka ethoobia iyo walaalkeen ismaaciil aan ku qanciyey u ahaa ee ma ahayn mid cirka looga yimid ma ahayn mid anigu aan bilaabu ahaa in shirka loo leexiyo loo weciyo jabuuti wuxuuna ahaa bilaaw wanaagsan inkastoo uusan sii socon oo aan doorasho ku jirno laakiin waxaan aaminsanahay inuu ahaa bilaaw fiican oo aan ka ambaqaadi karno insha allah mustaqbalka haduu ilah yihahdo codkaasi wuxuu ahaa hadalkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee barnaamij xalay laga sii daayay telefishinka qaranka ee soomaaliya haddaba madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda somalilan ee la sheegay in lagu dooran doono magaalada muqdisho isagoo ku tilmaamay weerar ay madaxda soomaaliya ku qaadeen shacabka somalilan sida uu hadalka u dhigay waxaa sidoo kale madaxweyne muuse biixi uu ka hadlay qaar ka mid a hadaladii uu xala jeediyey madaxweynaha soomaaliya warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maruu maanta ka hadlayey kuliyadda tobabarka macallimiinta ee magaalada hargeysa waxa uu nasiib darra ku tilmaamay hadal dhowaan ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya kadib shirkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ku dhex maray magaalada muqdisho madaxweyne biixi ayaa tilmaamay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo hadalka lagu sheegay in baarlamaanka somalilan xubno matalaya lagu dooran doono magaalada muqdisho ay tahay weerar lagu soo qaaday shacabka somalilan sida uu biixi sheegay muddada waxay maqlinay lix madaxweyne oo xabal ku shiraya waxaa ka soo baxay markii ay wuxoodii dhammaysteen hal go-aan oo somalilan ay kaga hadleen runtii ereygaasi ay somalilan nimankaa waaweyn isu tegay ee aada wax u garanayeen madaxweynayaasha dowladahaasi wuxuu ahaa erey aan ninkii dhegaystiga uu yaabay somalilan oo ah somalilan protectanki lixdankii xuduuda ka qaatay ingiriiska waxay ku yidhaahdeen baarlamaankooda somalilan waxaa laga soo dooranayaa magaalada xamar caqliga iyo hogaaminta somalilan iyo cidda mustaqbalkooda mataraysaa waxaa laga daaraa muqdisho su-aashaa waxaa weydiinayaa kuwii soo jeediyay masaasay tala ka noqotay ma doqoniina ma cadaawadba arrintaa bahadalaha loo qaado waxaa kaloo layaab leh dadka somalilan oo dhan oo ahaa dadkii xorigooda qaatay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii oy kowdii iyo loo dooyay garoobeen weedhaa ka soo baxday madaxweyneyaasha soomaaliya ee lixda ah maxay tahay eegaas ma caybaa ma goyobbaa ma dhef loo bayaanaybaa ma weerarbaa soomaaliya iyadaa shacabkeedaa sheegi doona wuxuu ereygaas suu meesha u qabtay xamar baan idinka doonayaa aan ku talinayaa ereygaasi halkaas u yaalaayo waxa uu yahay waa laga jawaabi doonaa haddii alla wuxuu madaxweyne musabix cabdi ayaa si gaara u soo qaatay taariikhdii xilligii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ee labada dhinac ay midoobeen dhexankii labaa dowlad waa midoobay midna waxay ahayd sideed degmo oo soomaaliya ahayd midna waxay ahayd lix degmo oo somalilan ba ahayd markii ba laysku daray ee awoodda isaguna tirinaalaydii dukuloo taliya waa lagaa ka roono shantii isoo doonaynaaye sideedii degmo ee koonfurtu waxay noqdeen sideed boqol lixdii degmo ee somalilan waxay yidhaahdeen laba ka dhiga laba goboloo tom dheer oo inta baris dhexda gobolada bariga ah gobolada bariga la yidhaahdo burco iyo gobolada galbeed ku hargeysa waa qalinkii berigaa la qaaday waa waxaa la kudhaamin kuwa lixdanko waxay yidhahdeen laba gobola qaateen anigu waxaa tiri waa gobol soomaaliya kamida maanta waxa aan isu kay qabanay makeekiga farmaajo maanta oo ku hadlay iyo markhaati furkiisa isaga u sheegay isla toddobaad ka toddobaad ka hor markii uu xilayo shirkaa madaxweyneyaasha dowladaha soomaaliya ku gurmayeen wuxuu yidhi waxaan ku dadaalay oo wuxuuga u sii daayay inaan isu hayo soomaaliya somaliland iyada horay gooni u joogto horay daaw ahayd afar toban shaaka soo dhaweynayaayidi maanta wuxuu waa gobol kamida oo ma go-do waa laba aan isu kay qabanay waxaa taa dheer sanadkan gudihiisa farmaajo wuxuu isweyta uu caalamkooda yidhi waxaan raadigelin ka bixinayaa xasuur nin loo geystay somalilan yaani xasuur waya geystay oo madaxweynihii fadhiyadii ka badkahaa ka bixiyo raadigelin afkiisa xawla caalam haddana saaka inuu yidhahdo ma guri karto oo ma noqonayso oo waa gobol waa makeeki iyo markhaatifuda socdo garan maayo xag u socdo hadalkaas waana afkiisa soomaalidu waxay tidhahdeen ilaahow haa iyo maya meelxideg wada yeersin wuxuu ku dheeraaday midnimada uli afrika oo dhan baa kala daadanaysa oo sidada afrika axdigeeda wuxuu sheegayaa si aanay u kala daadan oonay qoloqolo iyo ugu bixi dowladeedoo kale dalalka waaweyni in lagu erkaado oy afrika ku dhisnaato dowladihii afrika xuduudaha ka dhaxleen isticmaalka waata soomaaliya ay ku dhashay dagaalada badan iyadoo deysan oona shantiga aan isu keenaynaa ee dagaalada ay gobolkan qaaday etoobiya iyo kii ee caalamka ma suurtooysa xadiidkiina ku ekaada dowladda weliba xadka ingiriiska ka dhaxshay ku ekaada soomalilanna waxay ku egtahay xuduudihii isticmaalka laga dhaxay khadar maxamed cakule v o a hargeysa